ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha rabiicul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah howlgalka duufaanta al aqsa oo galay maalinkii soddon iyo sideedaad iyo ciidamada yahuudda oo weli go-doomin ku haya isbitalka ashifaa xiisad ka taagan xuduud beenaadka lubnaan iyo filistiin xilli yahuuddu ka cabsi qabaan inay ku bataan furimaha dagaalka ciidamada maraykanka ee suuriya ku sugan oo la kulmaya weeraro hor leh dagaallo u dhexeeya ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka faano oo mar kale ka qarxay gobolka oromada meydadka dad badan oo laga helay magaalo dhacda waddanka suudaan oo ay dagaallo culus ka dhaceen iyo khilaafaad xooggan oo soo kala dhex galay wasaaradda dagaalka ee yuhuudda xilli mucaaradka iyo xukuumadduba ay midnimo waxba kama jiraan ah muujinayeen maalmihii tegey qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno howlgalka duufaanta al aqsa ayaa galay maalinkii soddon iyo sideedaad welina waxaa jiida ghaza ka soconaya dagaalada adag ee dhex maraya kooxaha muqaawamada filistiin iyo askarta yuhuudda dhanka kalena ciidamada yuhuudda ayaa weli go-doomin ku haya isbitalka ashifaa oo ah isbitalka ugu weyn ee ka furan jiida ghaza wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira qodobkan walaalkeen cabdiraxmaan bader ayaa soo jeedinaya maalinkii soddon iyo sideedaad uu xidhiira waxay diyaaradaha yuhuudda iyo ciidankoodaba khaza ka wadaan gumaadka wuxuushnimada ah ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah ilaa iyo haddana uma suuragelin ciidamada yuhuudda inay xaqiijiyaan mid ka mid ah hadaaftii ay ugu duuleen jiidda khaza saacadihii lasoo dhaafay waxaa la soo warinayaa inay dhaceen duqaymo ay ku shahiideen tiro dad ah halka ay kuwo kale ku dhaawacmeen welina ciidamada yuhuudda ayaa wada beegsiga isbitaallada iyo goobaha dadweynaha iyagoo doonaya inay guul ku saxiixaan dhiigga dadka muslimiinta ee aan hubaysneen duqeymaha diyaaradaha yuhuudda ka geysteen magaalada khan yonis ee jiida khaza waxaa ku shahiiday ugu yaraan toddoba ruux kuwaasoo saddex ka mid ah ay caruur yihiin isbitaalka ashifa oo ah isbitaalka ugu weyn ee ku yaalo jiidda khaza ayaa waxaa maalinkii saddexaad uu la kulmayaa xaalad adag kadib markii ay go-doomiyeen ciidamada yuhuudda si toos ahna u beegsanayaan qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka adeegyadii caafimaadka ayaa ka go-a isbitaalka dhakhaatiirtii ayaa indhaha ka fiirsanaya bukaanada maadaama aanay gacanta ku haynin waxay ugu gurmadaan wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza waxay soo warinaysaa in xaaladda isbitaalka ay faraha ka bixi doonto saacadaha soo socda iyadoo bukaanadii iyo dhaawacyadii halkaasi ku jiray qaarkoodii ay geeriyoodeen saacadihii lasoo dhaafay sababo ku aadan dayac iyo gurmad la'aan wasaaraddu waxay sheegtay in dadka daryeel la'aanta isbitaalka ugu dhintay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay tiradoodu gaarayso labaatan ruux kuwaasoo toddoba ka mid ah ay maanta dhinteen oksijiinka iyo adeegyada daruuriga u ah xarumaha caafimaadka ayaanan ku diyaarsaneen isbitaalka ashifa maadaama adeegii korontada ay ka go'an tahay ilaa iyo haddana aanu jirin gurmad shidaal oo isbitaalka la gaarsiiyey marka laga soo tago adeegyada caafimaad aanu isbitaalka ka jirin waxaa sidoo kale bukaanada iyo dadka ku goodoosan isbitaalka haysto xaalad adag oo xagga nolosha ah maadaama aanu haysanin cunto iyo biyo ku filan intaba ciidamada yahuudda ayaa sheegaya inay shidaal gaarsiiyeen isbitaalka ay go'doomiyeen ee ashifa laakiin waxaa taasi beeniyey mas-uulka isbitaalka oo warbaahinta la hadlay يعني بداية هذا كذب وافتراء ليس هكذا هي الرواية الرواية بت- بز- بت- كما كانت وهي مسجلة لدي أنه تم عرض يعني تم الاتصال منا من قبل يعني منسق ال- الشؤون ال- ال- الإسرائيلية هنا وأنا في غزة يعمل شخص يعني فلسطيني وقال لي بأنه هناك 2000 لتر من السولار سيتم تقديمها اليوم لكم فرحبنا بذلك وقلنا تمام 100% ما في أي مشكلة بعد اتصل بي شخص إسرائيلي لا أعرف من هو منسق أو غيره وقال لي ان هناك 2000 لتر من السولار آه، سيتم تن- تزويدكم بها فقلت ف- يعني اكدت له ان انا ارحب الساعه الاستلامه عبر الصليب الاحمر الدوله واي جهه وقال لي ساتصل بك لاحقا بالفعل بعد ساك- ساعات اتصل بي وقال لي ان سنرسل لكم 300 لتر مع العلم ان 300 لتر تشغل المستشفى حوالي اقل من نصف ساعه نحن نستهلك في اليوم حوالي من 8000 الى 10000 لتر في ال 24 ساعه فال 300 لتر ها- ها- يعني الذي يريد ان يعطينا اياها لا تسمن ولا تغني من جوع ولكن dhinaca kale dagaalada jidda gaza ku dhex maraya ciidamada yuhuudda ee dulmiga iyo xadgudubka ku caanbaxay iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ee difaacaya dhulkooda ayaa halkooda kasii socda maalinkii shan iyo tobanaad oo xiriir ah dhowrka boqol ee mitir ay ciidamada yuhuudda ka joogaan jidda gaza ayaa waxaa si xiriir ah uga dhaca dagaallo adag oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan saacadihii lasoo dhaafay gawaari dagaal oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayay cisudiin alqasaam iyo saraayaal alqudus burburiyeen sidai ay ku sheegeen bayaanaad kala duwan oo ay soo saareen waxaa marba marka kasii dambeysa sii kordhaya khasaaraha gaaraya cadowga ciidamada yuhuudda war ay soo saareen waxay ku sheegeen in khasaaraha ka soo gaaray dagaalka gaza uu sii kordhayo islamarkaana uu hadda marayo afartan iyo shan askari laakiin khubarada arrimaha caskariga ka faalooda iyo xitaa warbaahinada yuhuudda ayaa diidan sheegashada ciidamada yuhuudda iyagoo isku raacay in yuhuudda qarinayso khasaaraha rasmiga ah vais adduweyri oo ah khabiir milatari ayaa tilmaamaya in marka wax lagu dhisto gawaarida dagaal ee laga burburiyey ciidamada yuhuudda ay yihiin gawaaridii ay wateen labo guuto oo ka tirsan ciidamada yuhuudda taasoo ka dhigan in sideed boqol ilaa sagaal boqol askari laga dilay ciidamada yuhuudda الخسائر عالية جدا متوقعة وقد يكون هناك خسائر لم ترصد لا أستطيع أن أن أن أفتي بذلك ولكن أقول هو صور الملحمة لأنه ما جرى خلال الست 30 ساعة الماضية هي مل- ليست معركة هي ملحمة أن يقوم أفراد بأسلحة متواضعة تتراوح ما بين عبوة ناسفة ما بين تفجير سيارة ما بين آه، ياسين 105 آه، أو ال- الحشوة اللاصقة تي بي جي ويتعامل مع هذا الكم الهائل عندما يقول 160 آلية اخر مره آه، اشار الى 136 136 نعم.
الآن نتحدث عن 160 لمن لا يعلم طريقة أو تنظيم الجيش الإسرائيلي 160 ماذا تعني؟ اللواء الإسرائيلي آلياته تكون عادة ما بين 95 إلى 103 آليات إذا تم تدوير ما يقارب منذ بدء الهجوم آه، ما يقارب لواءين إسرائيليين ولك- ولنضرب هذا الرقم بمعدل متوسط خمسة وبالتالي كم تكون الخسائر البشرية تقارب 800 إلى 900 نعم.
marka laga soo tago dagaalada tooska ay ka soconaya jiidda gaza waxay kooxaha muqaawamadu gantaallo iyo sawaariikh ridada dheereeye la dhacayaan deegaanada yuhuudda xooga ku degan yihiin saacadihii lasoo dhaafay waxay duqeymo xoogan ku hoobteen mustawdinaadka yuhuudda ee dhacaxayndahabka jidda gaza dhinaca kale xiisad ayaa laga soo sheegayaa xuduud baynaadka ay wadaagaan lubnaan iyo dhulka la haysta ee falastiin halkaas oo ka soconaya dagaallo dhex maraya kooxaha muqaawamada iyo ciidamada yuhuudda garabka milatari ee cisudiin alqasaam ayaa sheegtay mas-uuliyadda gantaalo lagu tuuray lubnaan kuwaasoo ku hoobtay deegaanada ay yuhuudda haystaan saraakiisha milatariga iyo siyaasiyiinta yuhuudda ayaa walaac ka muujinaya inay furmo horle ku soo furmaan ciidankooda dagaalka ku jira maadaama hadda furunta lubnaan ay sii korayso marba marka kasii dambaysa wasiirka dagaalka ee yuhuudda wuxuu sheegay in haddii uu sii socdo culayska uga imaanaya dhanka lubnaan ay magaalada caasimadda ah ee bayruud ka dhigi doonaan sidii khaza oo kale taasoo u muuqata handadaad ah inay duqeen doonaan
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka walaalkan zakariya cumar ayaa soo jeedinaya weeraro horle ayaa lagu qaaday xero ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin waddanka suuriya wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku waramaya in weeraro loo adeegsaday diyaarado daroon ah lagu qaaday xero ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi kooxaha hubaysan ee ka dagaalama gudaha dalka suuriya ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradan cusub ee lagu beegsaday xarunta ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin suuriya war ka soo baxay kooxda ayaa lagu sheegay in aroornimadii hore ee maanta oo siniin ah ay weeraro loo adeegsaday diyaarado daroon ah ku qaadeen xere ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin halka loo yaqaano mandiqada cagaaran oo ku taala dalka suuriya kooxdan ayaa sheegtay in weerarkan uu u dhacay sidii loo qorsheeyey islamarkaana waxyeelo kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada maraykanka ee ku sugnaa xerada maalintii shalay dowladda maraykanka ayaa shaacisay in duqaymo ay ka fulisay bariga dalka suuriya ay ku beegsatay laba xarumood oo ay leeyihiin shiadkan xiriir kala leh dowladda shiicada ah ee iiraan wasiirka difaaca ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in duqaymahani ay ka fuliyeen dalka suuriya ay ku beegsadeen kooxaha mas-uulka ka ah weerarada ka dhanka ah ciidamada ameerikaanka ah ee ku sugan wadamada ciraaq iyo suuriya wasiirka waxa uu ka digay sii socoshada weerarada noocan ah ayna waajib tahay in la joojiyo waxaana uu ku hanjabay inaysan ka lalabayn doonin qaadida tallaabo weliba oo lagu ilaalinayo badqabka ciidanka maraykanka duqayntii shalay uu maraykanka ka fuliyey suuriya ayuu ku sheegay inay kaga jawaabayeen weerarada isdabajooga ah ay la kulmeen askarta ameerikaanka ah ee duulaanka ku jooga wadamada ciraaq iyo suuriya kuwaas oo tan iyo bishii lasoo dhaafay tiradoodu ay gaarayaan afartan iyo shan weerar maraykanka ayaana qirtay in looga dhaawacay weeraradaasi ku dhowaada konton askari dhanka kale dowladda xabashida etoobiya ayaa dib ula wareegtay magaalada lalebeela iyadoona dhanka kale maleeshiyaadka faano ay ciidanka ethoobiya ka qabsa deegaano hor leh oo ku yaala gobolka waalo wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in isbedelo dhanka maamulka ah saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dhowr magaalo oo ku yaala wadankaasi ciidamada federaalka xabashida ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta magaalada lelebeela oo khamiistii lasoo dhaafay ay dagaal ku qabsadeen maleeshiyaadka amxaarada ee faano goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada federaalka ay dib ugu laabteen saldhigyada biliiska iyo xarunta degmada inkastooo dhammaan maxaabiistii la sii daayay khamiistii lasoo dhaafay kooxda faano oo ka hadashay qabsashada lelebeel ayaa sheegtay in qorshaheeda uu ahaa sidii loo furan lahaa boqolaal maxaabiis ah oo u xirnaa waxay ugu yeereen nidaamka faashiga ah oo ay ula jeedaan dowladda abiy axmed dhinaca kale wararka ka imaanaya waqooyiga dalka etoobiya ayaa sheegaya in mucaaradka hubaysan ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka wallo warbaahinada maxalliga ah ayaa tilmaamaya in gacanta dowladda ay ka baxeen deegaanada kale ah hayka iyo kutubar oo dhammaantooda ka tirsan gobolka wallo wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalyahanada faano ay kaabiga ku hayaan magaalada muhiimka ah ee disiisa dhanka kale meydadka toddoba boqol oo ruux ayaa lagu arkay magaalada umudarmaan kadib dagaalo saacado badan qaatay oo ka dhacay magaaladaasi dagaalo qaraar ayaa laga soo tabinayaa inta badan magaalo magaalooyinka iskuraranka ah ay ka kooban tahay caasimada dalka suudaan ee khartuum ugu yaraantii toddoba boqol oo ruux ayaa maalmo kooban gudahooda lagu dilay magaalada umudarmaan kadib dagaalo culus oo dhex maray ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka fallaagada ah ee xiriirka dhowla leh dowladda imaaraadka carabta mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka suudaan ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in meydadka ugu yaraan toddoba boqol oo ruux laga ururiyay wadooyinka umudarmaan dhinaca kale qarax weyn ayaa sababay inay burburto buundada muhiimka ah ee shambad oo ka mid aheyd shanta buundo ee magaalada khartuum wasaaradda difaaca suudaan ayaa falkan ku eedeysay hogaamiyaha kooxda dacmu sariic oo dagaal culus kula jirta xukuumadda uu madaxda u yahay jenaraal cabdifataax al burhaan ee dalka suudaan tan iyo bartamihii bishii abriil ee lasoo dhaafay waxaa dalka suudaan ka soconayay dagaalo culus oo u dhexeeya jenaraalada inqilaabka militari kula wareegay talada dalka suudaan kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal ruux iyo dhaawaca kumanaan kale taas oo ay sii dheer tahay in dagaaladani ay ku barakaceen malaayiin ruux ugu dambeyntiina jabuuti ayaa shaacisay in dayax gacmeed ay hawada u dirtay xukuumadda jabuuti ayaa shaacisay inay hawada u direen dayax gacmeedkii koowaad kaas oo lagu magacaabo jabuuti ewan sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle oo sheeda ka daawanaya dayax gacmeedka dayax gacmeedkan waxa uu gacan ka geysan doonaa ururinta xogta muhiimka ah ee qaranka ayuu yidhi madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle dhanka kale wararka qaar ayaa sheegaya in xarunta dayax gacmeedkan laga maareynayo ay ku baxayso lacaga gaarayso hal bilyan oo dollar dalka jabuuti ayaa lagu tiriyaa wadamada ay dhaqaale xumada ka jirto islamarkaana u baahan kobcinta kaabayaasha dhaqaale si dadka noloshooda ay u horumarto warbixin uu soo saaray waxa loogu yeero bangiga adduunka ayaa waxa uu tibaaxay in dadka ku nool dalka jabuuti saddex iyo labaatan boqolkiiba ay ka hoos mareen dilinta faqriga islamarkaana waddankaas aanu gebi ahaanba lahayn wax soo saarka beeraha
waa hagaag khilaafaad xoogan ayaa soo kala dhex galay wasaaradda dagaalka ee yuhuudda xilli mucaaradka iyo xukuumaddaba ay midnimo waxba kama jiraan ah muujinayeen maalmihii tegey warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen muxsin xasan xaaji ayaa soo jeedinaya tan iyo markii uu bilaabmay howlgalka barakaysan ee duufaanta al aqsa toddobadii oktoobar kuna aadan labaatan iyo labada rabiicul awal waxaa maalinba maalinkuu ka dambeeya wiiqmaya awooddii iyo sumcaddii gacan kurimiska aheyd ee maamulka yahuudda maamulka dulmifalaha ah ayaa haatan wajahaya khilaafaad iyo isqaqabsi dhexdiisa ah wasaaradaha kala duwan ee yahuudda iyo wasiiradooda ayaana isdhaleeceynaya ayadoo midba midka kale uu ku eedeynaya fashilka iyo jabka uu maamulkooda wajahaya maalmahan uu dagaalka dhulka ah ka socda jiidda iyo gudaha magaalada khazana waxaa aada usii xoogaysanaya khilaafka ka dhex jira wasaaradda dagaalka ee maamulka gumaystaha yahuudda wargeyska lamonde ee kasoo baxa faransiiska ayaa qoray warbixin uu cinwaan oga dhigay kala daadsanaanta iyo khilaafka ka dhex jira wasaaradda dagaalka yahuudda ayadoo midnimo wahmi ah la muujinayay wargeyska lamonde ayaa yidhi golaha wasiirada dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda oo maamulayay dagaalka ay yahuudda ku hayso guud ahaan dhulalka muslimiinta falastiin iyo gaar ahaan magaalada khaza wuxuu isku dayayay inuu muujiyo dhanka kalena ilaaliyo midnimo wahmi ah taas oo looga dan lahaa in lagu muujiyo in ay yahuudda ku midaysan tahay dagaalka muslimiinta reer falastiin balse waxaa soo baxaya khilaafaad waaweyn oo muujinaya kala qoqobnaanta iyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda benyamin netanyahu iyo mucaaradka yahuudda ee kasoo horjeeda xukuumadda netanyahu khilaafaadkan oo gudaha ah ayaa kasii xoog batay khilaafaadkii u dhexeeyey maamulka yahuudda dhexdiisa ka hor intaanu bilaabanin howlgalka duufaanta al aqsa wargeyska qoray warbixintan daahfeedaysa xiisadda ka dhex caloosan maamulka yahuudda ayaa caddeeyey in wasaaradan dagaalka oo ka kooban shan xubnood oo kale ah ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu iyo ku-xigeenkiisa ninka mareykanka ah ee lagu magacaabo ron dermer iyo saddex jenaraal oo kale kuwaas oo muddo bil ah si xiriir ah u jeedinaya hadalla lagu mucaaradaya wararka uu jeedinaya ra-iisul wasaaraha cajuuska ah netanyahu kuwaas oo kale ah wasiirka difaaca maamulka yahuudda yawaf kalnaat iyo labada nin ee ahaa madaxa shaqaalaha maamulka yahuudda oo lagu kala magacaabo beni gantis iyo gaadi oo maalinkii shanaad ee howlgalka duufaanta al aqsaaba ku biiray mucaaradka netanyahu si ay u noqdaan ilaalayaasha falalka uu ku kacayo netanyahu inta uu dagaalka socda wargeyska faransiiska kasoo baxa ee lamonde ayaa soo bandhigay waxa uu maamulka yahuudda u yaqaano jenaraalada dagaalka kuwaas oo ugu horeeya ninka lagu magacaabo kaadi isnagod ninkan oo khilaaf ba-an kala dhexeeya netanyahu ayaa hadda doonaya in mansibka ra-iisul wasaaraha kala wareega netanyahu isagoo kaashanaya koox wasiiro ah oo ku fikir ah dhammaantoodna kasoo wada horjeeda netanyahu iyo siyaasadiisa lagu sheego inay ku dhisan tahay doqonnimo iyo ka fikar la-aanta cawaaqibta dhanka kale golaha wasaaradda dagaalka ayaa ka wada siman inay netanyahu bil ka hor oga digeen howlgal weyn oo kusoo socda xukuumadooda sahyuuniga ah laakiin uusan dheg jalaq u siinin netanyahu xilligaas oo uu dhulka yahuudda ay xooga ku haysatay uu ka jiray khilaaf iyo tabardarri uu wajahayay maamulkan gumaystaha yahuudda golahan ayaana sheegay in ay netanyahu u sheegeen in macquul ay tahay in kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ay qorsheenayaan weeraro waaweyn oo ka dhan ah yahuudda maadaama ay xilligan ku jirto tabardarri aada u baaxad leh يعني من الواضح ان هناك تخبط في الحكومه الاسرائيليه بدليل ان التحذيرات بدات اول امس واعطت مهله ست ساعات للمواطنين ان يغادروا وتجددت هذه الدعوات لست ساعات اخرى وتجددت حتى بالامس وكنا نظن بحسب مصادر في الاعلام العبري ان بالامس كان قرارا نهائيا بان تقوم ان يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بعمليه بريه واسعه في قطاع غزه ولكن من الواضح تم تاجيل اجتماع الكابينيت اليوم وهذا ما يؤكد ان هناك يعني خلاف شديد لأ toddobadii oktoobar markii uu dhacay howlgalka duufaanta al aqsa madax badan ayaa kasoo horjeestay ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu kuwaas oo si cad u tuhmay asaga iyo siyaasadiisa kuna tilmaamay in ay tahay xukuumad fashilantay ayadoo saraakiisha ugu dhowdhowaa netanyahu ay ku biirayaan mucaaradka ayagoo sheegaya inay kasoo horjeedaan netanyahu hadalla ka dhan ahna jeedinaya ilaa markii dambe wargeeska yahuudda ee lagu magacaabo the daily of israel oo difaaci jiray netanyahu uu iska daayey inuu ka difaaco hadallada lagu weeraraya khilaafka madaxda yahuudda ayaana intan ku ekayn laba qofna iskuma khilaafsana inta ay la eg tahay dharbaaxada aan kasoo kabashada lahayn ee uu howlgalka duufaanta al aqsa ku dhuftay maamulka taagta daran ee yahuudda khilaafka yahuudda ayaana galay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin golaha baarlamanka saraakiisha caskariga iyo weliba warbaahinta maamulka dulmifalaha yahuudda waxaa intan sii dheer in ayna isku hadaf ahayn ciidanka yahuudda ee ka dagaalamaya jiida ghaza iyo madaxda yahuudda oo sheegay in hadafka ay ka leeyihiin dagaalka ay ku hayaan magaalada ghaza uu yahay in gebi ahaanba la tirtiro kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta laakiin ciidanka ayaa u arka hadafkan inuu yahay mid dhalanteed ah oo aanan bilo iyo sannado lagu xaqiijin karin khilaafka ugu weyn waxaa wajahaya netanyahu oo la kulmaya khilaafaad kala duwan oo oga imaanaya mucaaradka iyo dadka yahuudda ee eheladooda maxaabiis ahaan ugu jira gacanta kooxaha muqaawamada magaalada ee yahuuddu caasimadda ka dhigteen ee talaafiif ayaana martigelinaysa dibadbaxyo waaweyn tan iyo bilowgii sanadkan labada kun labaatan iyo saddexda laakiin waxay sii xoogeysteen wixii ka dambeeyey maalintii sabtiga ee toddobadii oktoobar oo yahuudda u ah maalin madow dibadbaxyadan xoogooda waxaa dhigaya dadka ay ka maqan yihiin maxaabiista kuwaas oo marar badan warbaahinta kula hadlay guriga netanyahu hortiisa iyagoo dalbanaya in laga shaqeeyo sidii loo soo daan lahaa maxaabiistooda ku jira gacanta muqaawamada falastiiniyiinta ضغوط مستمرة على رئيس الوزراء بالأمس عندما و... عندما وصل المسؤول عن الملف الأسرى هيرش إلى المكان المسؤول الحكومي المسمى من الحكومة ل... لملف الأسرى إلى المكان الاحتجاج يعني قام الجميع الموجودون في هذا المكان بالصياح والقول له العار العار لأن هناك تباطؤ يجدون أن هناك تباطؤ من الحكومة فيما يتعلق في هذا الملف اليوم إلى موقع وخيم الاحتجاج يعني توجه زعيم المعارضة يا لبيد التأكيد إلى هناك وأدلى تصريحات يقول فيها بداية أن إسرائيل لن تكون آمنة لن تكون قوة إقليمية لن تربح الحرب إن لم تعد إن لم تعيد يعني المخطوفين إلى بيوتهم وأيضا قال بأنه يوافق على أي خطة تقترحها الحكومة مهما كان المدى هنا يبدأ يعني يبدأ وكان قد رد بالسابق على وزير التراث مطالبا بأن يتم إقالته من الحكومة لأن هذا تصريح خطير لذلك هناك بدأت كتصدعات هنا في الشارع الإسرائيلي فيما يتعلق في الحرب العسكرية التي تقوم بها على حركة حماس مثلا عند الحديث عن عن الامن ان العمليه العسكريه يجب ان تعيد الامن للمواطن، يجب ان تعيد المخطوفين او الاسرى هناك يعني هذا تصريح لبيد لافت جدا لان بدايه زعيم الخطط الموضوعه لهذه الحرب يعني اهمها او الاهداف اهمها اعاده الاسرى اعاده الاسرى والقضاء على حركه حماس هو يقول ان الحكومه اليوم ترى ان القضاء على حركه حماس قبل ان يتم اعاده المخطوفين وان موقف المعارضه هو بدايه ان يتم اعاده المخطوفين وهو ما طالب ما طالب به اهالي المخطوفين بان يتم اعاده والمف المفاوضة والتفاوض على المخطوفين قبل أن ي- عملية برية لذلك هنا ترتيب الأهداف لهذه الحرب يختلف ما بين ال- ال- اليمين في الحكومة نفسها يب- يختلف ما بين ال- اليمين وبين ح- نتنياهو ويختلف أيضا ما بين رؤية المعارضة لذلك هناك ضغط كبير يعني كان شعبيا او كان سياسيا على الحكومه على الكابينت على رئيس الوزراء هناك خلافات ايضا في داخل الكابينت هناك كان خلاف قبل يومين بين ugu dambayntii qoraal lagu magacaabo maxamuud azintiisi oo qoray maqaal dheer oo uu ku faahfaahiyey xiisada ka dhex jirta maamulka yahuudda ayuu gebagabada maqaalkiisa ku sheegay in khilaafaad ka dhaca xilliyada dagaalka ay wiiqaan awoodda iyo macnawiyaadka ciidanka furinta ku sugan soona dedejiyaan jabkiisa iyo dib ugurashadiisa sidoo kale waxay qayb weyn ka qaateen ayuu yidhi in ay madaxda go'aan ku habboon dagaalka qaadan waayaan iyo in ay macrakada kusii dabadheeraata ayagoo wax guul iyo masaalix ah aan ka xaqiijinin ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله